bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin fiidnimo wanaagsan waa habeennimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso taariikhdu ay ku hastaysan tahay bisha agosto sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay sheegayaan in halka gacanta ay ku dhigeen mar kale ururka al-shabaab iyadoo isaga baxeen ciidamadii amisom ee afrika iyo kuwii dowladda soomaaliya ee muddo halkaasi ku sugnaa iyadoo la sheegayo in al-shabaab dhowr jih ay kasoo galeen magaalada kadib bixitaankii ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom leego oo in muddo a gacanta ugu jirtay dowladda soomaaliya ayaa wararku waxa ay sheegayaan in sababa aan la gararaynin ay isaga baxeen ciidamadii dowladda iyo kuwii midooda afrika amisom ee halkaasi muddada fariisimada ku lahaa deegaanka leego ayaa saaki waxaa isaga baxay ciidamadii dowladda iyo kuwii amisom waxaana maanta si buuxda gacanta ugu dhigay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab al-shabaab ayaa la wareegay deegaanka leego oo la sheegay in ay fariisimo dhowra ka samaysteen xaruntii degmada leego iyo sidoo kale saldhigii ciidanka ee degmadaasi laba sano ka hor ayaa deegaanka waa degmada leego al-shabaab ay ka saareen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa misom oo iskarabsanayay ugu dambeyn saaka ayna ka baxeen mar kale ciidamadii dowladda iyo sidoo kale kuwii midooda afrika ee amisom ee muddaba ka howlgelayay deegaanka leego ee ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a golihii wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa inuu iska casilay xilkii uu ka hayay maamulkaasi sababa aan weli la shaacin balse warar kala duwan ay ka soo baxayaan war ay helayaan warbaahinta magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegayaa in iscasilaada wasiirkii howlaha guud iyo dibwaa dib u dhiska maamulka koonfur galbeed soomaaliya injineer saalax sheekh cismaan uu iska casilay xilkaasi injineer saalax sheekh cismaan ayaa ka mid ahaa wasiiradii dhowaan uu magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo golihiisa wasiirada isku shaandhayn ku sameeyey wararka ah ayaa waxa ay sheegayaan in injineer saalax sheekh cismaan uu ka biyay xilkaasi islamarkaasina uu go-aansaday in uu iska casilo injineer saalax sheekh cismaan ayaa sidoo kale ahaa wasiirkii howlaha guud iyo dibwaa dib u dhiska shariif xasan waa xasan muude oo xilkaasi looga guulay dalka soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in dilkii cali maxamuud xuseen cali jabal oo lagu dilay weerarkii soddonkii bishii julaay ka dhacay waa oo lagu dilay weerar dhacay soddonkii bishii julaay ay wiiqayso falalkii argagixisada ee shacabka ku sugan naadir iyo qaybo ka mida soomaaliya ay u geysan jireen kooxda maleeshiyada al-shabaab cali jabal waxa uu ka mid ahaa horjoogayaasha kooxda argagixisada loo yaqaana ee al-shabaab waxaana mas-uuliyadda waana mas-uulkii ugu sarreeyey caasimadda muqdisho oo ka dambeeyey falalkii argagixiso ee ku beegsanayay shacabka soomaaliyeed dowladda soomaaliya waxay ku faraxsan tahay in weerarkii lagu beegsaday cali jabal ee deegaanka toorotorow ee gobolka shalaa hoose uu guul ku dhammaaday taasina ay fursad u aheeday dowladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ee inta badan dhibaatada kala kulmi jiray waxyaalaha iyo arfalalka ay fulinayso kooxdaasi waxaa sidaasi lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya sababta dowladda ay u xoojinayso dagaalka lagula jiro waa dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ayaa ah sidii loo wiiqi lahaa in ay shacabka usoo magaalo usoo maleegaan walxaha qarxa iyo sidoo kale dhibaatooyinka ka dhankaa shacab cali jabal ayaa kooxda al-shabaab waxa uu horseeday dhibaato hor leh maadaama ay wiiqantay awoodoodii sidaasi waxaa lagu yeeray war-saxaafadeedkaasi dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an sidii loo badbadin lahaa shacabka islamarkaasina loo sugi lahaa amniga iyo sidoo kale nabadaynta si shacabku ay u helaan naacaw nabadeed oo ay ugu qayb qaataan ugu qayb qaadan karaan horumarinta dalkooda isagoo ka iyagoo aan ka walwalaynin qaraxyo kooxaha argagixisada ay soo maleegaan waxaa sidaas lagu sheegay war-saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya wararka naga soo gaaraya degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda soomaaliya ay fashiliyeen qaraxyo miino ah oo lagu aasay dhulka kuwaasoo la doonayay in waxyeello loogu geysto sida la sheegayo dad shacab ah laba qarax oo ka mid ah waa labadan qarax oo ka mid ahaa waxaa loogu yeedha miinooyinka meelaha fog laga aas lagu aasay bar kontarool ay ciidamada ku leeyihiin duleedka degmada jalalaqsi halkaasoo mid kale lagu aasay gudaha magaalada faarax aadan gaafow taliyaha saldhigga degmada jalalaqsi ayaa sheegay in lala in la helay xogta arrintan oo ay ku suurto gashay wada shaqaynta dhabta ah ee dhex martay ciidamada iyo shacabka ku dhaqan degmadaasi waxaa war waxaan ka war helnay labadan qarax mid ka mid ah waxaa mid ka mid ah waa la qarxiyey halka mid kalena lasoo bixiyey cidna wax kuma noqon sidaasi warbaahinta waxaa u sheegay taliyaha ciidanka ee degmadaasi faarax aadan oo warbaahinta kula hadlay goobta ciidamada dowladda iyo kuwa misom ayaa howlgallo iyo sidoo kale baaritaano waxa ay ka sameeyeen goobaha lagu aasay qaraxyadan inkastoo weli aanan la sheegin cid loo soo qabtay falkaasi ka dhacay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan waana meelaha ka midka ah goobihii lagala wareegay al-shabaab oo weli dhibaatooyinka ay ka taagan yihiin maadaama degmadaana ku dhowdhabo weli ay go'doonsan yihiin hirshabelle hore waxa u sheegi doona arrinta godoominta deegaano ka tirsan maamulkooda dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday in ay qaaday xaaladii deg deg ahayd ee lagu soo rogay dalkaasi bishii waa bishii oktoobar ee sanadkii hore ee labada kun iyo lix iyo tobanka kadib markii ay hareeyeen banaanbaxyo rabshado wata oo boqolaal qof ay ku geeriyoodeen laguna gubay shir waa shirkado ajina kale kuwa dowladda ay leedahay baarlamaanka etoobiya ee xaruntiisu tahay magaalada adis ababa ayaa maanta oo jimco ah waxa ay shaaciyeen in si rasmi ah loo qaaday xaaladii deg deg ahayd ee dalkaasi saarneyd kadib markii warbixin dhegaystay wasiirka difaaca ferji kaasi oo ka warixiyey xaaladii ka jirtay dalkaasi ayaa sheegay in degan waa deganaansho iyo sidoo kale xasilooni dib loosoo celiyey muddadii dalkaasi u saarnaa xaaladda deg dega ah ra-iisul wasaaraha etoobiya xeyle maryam ayaa bishii oktoobar ee sanadkii hore sheegay in ilaa iyo lix bilood xaalad deg deg ah uu ku jiro oo ku soo rogay dalka kadib markii banaanbaxyo rabshado wato ay ka dhaceen magaalooyin ka tirsan waddanka etoobiya banaanbaxayaasha ayaa looga soo horjeeday dowladda etoobiya waxaana ay ku baahiye waxay ku baahiyeen dhul oo ay degto qowmiyadda oromida sidoo kale waxaa la mid noqday goobaha ay degto goobaha waa guddiga xuquuqul aadanaha etoobiya ayaa sheegay in lix boqol lixdan iyo sagaal ruux oo ku dhinteen dhammaanba banaanbaxyadii dalkaasi kacay xaaladda deg deg ah ee bishii ugu horreysay saarne waa saamaysay magaalooyinka dhowrka ah sidoo xayiraada waxay saamaysay mud waa dad aada u fara badan iyo sidoo kale dad isaga kala gooshi lahay qaybo ka mida gudaha waddankaasi magaalooyinka warbaahinta bulshada waxaa sidoo kale waxay saamaysay goobaha warbaahinta bulshada iyo xaalado kale oo horey aynan saameyn ugu yeelan dhibaatadaasi xayiraada ahayd waxaana diblomaasiyiinta lagu laga mamnuucay afartan kilomitir meel ka baxsan in ay u aadaan magaalada adis ababa ama ay u safraan inta badan xayiraadaasi ayaa si tartiib tartiib ah looga qaadayay bishii bilihii lasoo dhaafay kadib markii xaaladda amniyi ay soo hagaagtay ee waddankaasi waxaana yaraaday dibadbaxyadii rabshadaha wata ee ka dhacay waddanka etoobiya muddadii lixda bilood ah ee ra-iisul wasaaraha waddankaasi oo sheegay in xayiraad lagu soo rogay waddanka etoobiya waad ka dhegaysanayseen radio wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa fiidnimadan intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaasi nabadgelyo